إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay weerar ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka muqdisho xaafadaha xero kalluunka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya barakicin lagu hayo dadka xaafadaasi ku dhaqan maamulka la baxay i c c khaatimo ayaa beeniyey weerar saacad lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha internetka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ayaa soo kordhisay mashruuc hor leh oo cadaadis ku ah shacabka muqdisho dowladdana lacag ay ka sameynayso maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dooro u qabtay in ka badan shan boqol oo arday oo wax ka bartay macaahidda iyo madaarista ku yaala magaalada kunyibarow ee wilaayada shabeellaha hoose cabdiraxmaan cire oo loo doortay madaxweynaha maamulka somalilan ayaa maraykanka u fulinaya qorshe halis ah oo uu ka damacsan yahay berbera موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaas oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose warkan iyo war kale oo ku saabsan askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku dhintay qarax lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha wararkaas waxaa inoo haya haashim waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray weerar shalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose shalay gelinkii dambe rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalk ah ee ku sugan xerada haanta dheer ee degmada afgooye dhimashada ciidamada dowladda federaalk ah ayaana gaaray ilaa sagaal ruux halka sidoo kalena afar kale oo uu ku jiro taliya horin ay ku dhaawacmeen taliya horinka dhaawaca ah ayaana magaciisa waxaa lagu sheegay kuule intii uu socday dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta waxa ay gubeen gaareen nooca raaxada ah oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka hub iyo agab kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaana waxaa halkaa kula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaa lugeynayay xilligii qaraxa lala eeganayay waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ayaa qaraxa ku naf waayey halka sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen qaraxan khasaaraha lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ayaana waxa uu dhacay habeenkii xalay
xaafadaha xero kalluunka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya barakicin lagu hayo dadka xaafadahaasi ku dhaqan warkani cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in xaafadda xero kulan ay habeenkii xalay dhulboob ka sameeyeen iyagoo cagafyo wata ciidamada dowladda federaalk oo xasan sheekh soo dirsaday meel u dhow xaafadda ayaa waxaa guri ka dhistay abshir bukhaari oo ka mid ah shaqhsiyaadka aadka ugu dhow xasan sheekh maxamuud waxaana dhulka ay dadku degan yihiin xog loogu daray isaga shacabka ku nool xaafadda ayaa si qadhexe oo habeennimo waxaa usoo dhacay ciidamo hubaysan oo wata gawaarida cagaf-cagafta oo loogu talagalay inay dusha ka maraan guryaha kani waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka xaafadda wuxuu sheegayaa in aanay seexan si qadhexe guryahoodana loogu soo dhacay masaajidka in ay aadaan xitaa loo diiday wuxuu sheegay in hooyadiis iyo gabdhaha la dhashayba ay si xun ula dhaqmeen haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya mucjisada xalay qabsatay saaki waxaa laga reebay arday jaamacada ahay jaamacadeeda saaki waxaa u haray xalay sagaal saaca lagu soo dheelmay hooyadey iyo walaashii qof loo naxariista ma lahan annagoo wada jiifnaa xanan lahay amrar waaye kabaxa guryaha wixii hantidii iyo alaabteenan oo nul kula dumiyey waayeeladii saaki waxaa lala dhaqmay si xun qofkii la dhaho maatida walaal waa guura isug horhoraa loo kala tuuraayo ciidan cadibile afkaa qora leegina naaya baxnaaya wariyaa tag aana lahay mafahad annagoo wax xuquuqa haysanin nahanay muwaadiniinta dalka aad iyo aad anay ugu calolxunnahay aad iyo aadaan ugu qoomeynaa wallaahi bilaa arday jaamacad dhigta ahay idhikaankii waa kana ani saaki ilaa sagaal saac qof seexda ma leh sagaal saac habeenimaa nala imaan xiligaa salaad subax qof ma aadi karaa lahay masaajidiin nimanka waa cadina waxaa lahay qof bini aadam ma geli karo imaamka waxaa lahay jooji salaada magaalada ilaahay ha luu tugto sidoo kale hooyo ka mid ah dadka degan xaafadda xero kulan waxay sheegaysaa in xasan sheekh uusan nolosha u ogoleen ummadda soomaaliyeed madaxweynena aan lagu tilmaami karin uuna sheegan magac soomaaliyeed haddaba waatan iyada oo ka hadlaysa dhibaatada xalay lagula dhaqmay iyada oo hooyo soomaaliyeed ah qaaduuq dariiq weeye keligiis inuu noolaado raba oo aan bulshada iyo shacabkiisa wax u ogolayn weeye aan ogeynba maalin walba kii jiingad ku jira iyo kii buus ku jiray bannaanku ku quba yaa dhintay yaa noolaa asuu walba ilmihiisa maaha ilmo kale inay noolaadaan ma og doonayo soomaalinimo iyo madaxnimo ma lagu tilmaami karo nin madaxweynaha ma matelo soomaalinimo laguma sheegi karo shacabka soomaaliyeedna wuxuu u hayaa ma jiraan shacabka soomaaliyeed oo muqdisho way dhibaataysan yihiin aa waa dhibaataysannahay maalin walba meeshaan degnana ka barakiya waxaan ku leeyahay ma oo ninkii lahaa iyo nin ku deganaa oo dowlad u dhistaba kolli xoog uga qaadanaya dhibaatada dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed uu u geysanayo xasan sheekh ayaa hadda soo bilaaban waxa uuna bilaabay xilligii uu xilka soo korayay isagooba durbadii bilaabay dhulbab xooggan oo uu dadka muslimiinta ah uga xaraashayo guryahooda xasan sheekh ayaa ummadda soomaaliyeed ku noqday kansar dilaa ah kaas oo aan wax daawo lahayn in la iska dhiciyo mooye xasan sheekh waxaa ku maqan hooyooyin badan oo soomaaliyeed irintooda waxaana dhaqan xumadiisa usii dheer habaarka ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed iyo hooyooyinkooda kuwaas oo hoos iyo harsiba u diiday maamulka la baxay icc khaatumo ayaa beeniyey warar saacadihii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha internetka farxaan cali ayaa faahfaahinaya markii ugu horreysay maamulka la baxay scc khaatumo ayaa ka hadlay warar sheegaya inay wadahadal la fureen maamulka isku magacaabay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wasiirka warfaafinta ee s c c najiib barqadle ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu si adag kaga hadlay arrinkaasi isagoona sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn wax wadahadal ah oo dhex mara labada dhinac warbaahintii qortay warkaas ayuu sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan waxaan ugu yeedhannay saxaafadda ka jawaabidda warar been abuura oo aan sal iyo raatoonna lahayn oo tan iyo xalay ama maanta lagu faafinayey baraha wararka lagu kala qaato oo ay saxaafadda qaarkeed oo aan u aragnay inay yihiin kuwo caamiliin ah oo cadowga u shaqaynaya ay faafinayeen may jiri jirin ma jirta hadda mana jiri doonto wax wada hadal ah oo suuragal ah oo lala yeelan karayo taliska hargeysa ee dhiigyacabka ah waxaanu si cad u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo saxaafadda qortay in lala xisaabtami doono sharcigana la horkeeni doono cid kastaoo lagu qabto iyada oo ka hadlaysa arrimo noocaasa oo aan sal iyo raatoonna lahayn waxaanu caddaynaynaa inay sharciga waajihi doonaan si kastaba ha aatee maamulka la baxay somalilan iyo maamulka isku magacaabay s c khaatumo ayaa muddooyinkii dambe isku hayay deegaano ka tirsan somalilan ciidamadooda ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay isku horfadhiyey deegaano dhaca xadka labada maamul iyada oo labada dhinac mid kasta kan ka soo horjeeda eedeen u jeedinayo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa soo kordhiyey mashruuc hor leh oo cadaadis ku ah shacabka muqdisho dowladdana lacag ay ka sameynayso warkani waxaa ka waramaya cali aadan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa soo kordhisay mashruuc hor leh oo cadaadis ku ah shacabka magaalada muqdisho dowladdana ay lacag ku sameynayso wasaaradda ayaa fartay in mooto labalugoodka uusan kixi karin qof aanan haysanin laysanka darwalnimada taas oo ay tahay in laga soo jarto wasaaradda iyadoona laga iibinayo darwal kaxeeya mootolabalugoodka bashiir macalin cali oo ah agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa akhriyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa-id oo aan uga hadlayno arrimaha ku saabsan gaadiidka dhulka wadamarista waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mootolabalugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo waxaa la joojiyey in mooto labalugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mootolabalugleyda uu qaadan karo keliya laysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada shacabka magaalada muqdisho ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ay la kulmaan dhibaatooyin kaga imaanaya madaxda dowladda federaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dooro u qabtay in ka badan shan boqol oo arday oo wax ka bartay macaahidda iyo madaarista ku yaala magaalada kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkani waxaa inoo diyaariyey maxamed muudi dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiya wa tacliim wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyada oo ardaydii ka faa'iidaysatay dowladani oo gaarayey shan boqol arday oo isugu jira wiilal iyo dumar muddadii labada maalmood ay ahayd ardayda macadyada iyo madaariista waxay dowladani ay ku qaateen duruus kala duwan xiritaanka munaasabadda dowladda oo lagu casuumay culamowdiin suldaano mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh aadan suni isaga oona aada u guriyaaqay farxadda ardayda ka muuqatay multaqahan madaariska daalibaadka ee muslimaadka ee kunya barrow fii hada almasaa almubaarak waxaan odhan karaa waa shay uu ku farxo ruux kasta oo iimaan uu ku duxay qof kasta oo kubkiisu uu daahir ku yahay weysada salaada markaa ilaahay lagu caabudo loogu weysaysto waa mid ay ku farxayaan dhammaan bulshaweynta caalamka islaamka ku nool kelimada sheekh aadan suni kadib qabanqaabadani munaasabadan lagu soo gunaanadayey xiritaanka dowladani waxaa kaloo kelimaad ka soo jeediyey suldaanka guud beesha shangamaas etoni suldaan maxamed cabdulqaadir oo aad u bogaadiyey bandhigii su'aalaha ahaa ee ardayda soo bandhigtay dowladdeeda soo xirayno multaqadii socotay oo u socotay jiinul khilaafa iyo qurduba iyo caynul islaam allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafka culimada maktabu tarbiya wa tacliin waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr waxaan kaloon u mahad celinaynaa ardadii ka soo qayb gashay iyagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro dhanka kale xiritaanka dowladani oo dardaaran aada u wanaagsan oo goobta xafladda xiritaanka ka soo jeediyey sheekh abumuslim oo la dardaarmay ardayda waxbarashada waa in lagu dadaalaa tartan baa socda falyatanaafas ilmutanaafis labo akhlaaqda wanaagsan waa in lagu dadaalaa xusnu lkhuluq nebi maxamed lagu daydaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim saddex alcifatu waalcafaaf gabadha waa in noqotaa gabarh dhowrsoon xisan wa macnan aad iyo aad u dhowrsoon wax kasta cifadeeda dhaawacayana waa inay ka fogaato afar birulwaalidayn hooyadaa iyo aabbaha oo ku soo koriy oo wax ku soo baray halkaa ku keenay halkaa kula ekaysiiyey ilaah baa kula ekaysiyey uma waalidku sabab u ahayeen waa inaad baari u
waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay dowladdii soconaysay muddada labada maalmood dowladdu waxay socotay laba maalmood waxyaabihii aan ka faa'iiday ee aan meesha ku qaadanayna waxaa ka mid ahaay aladabu qabla taclim aladabu qabla tacallum xayaatu daalibi maca alqiraa'a alqaswu alfikri tacliimiyi didu shabaab alumma biru lwaalideyn warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan cabdiraxmaan ciro oo loo doortay madaxweynaha maamulka somalilan ayaa maraykanka u fulinaya qorshe halis ah oo uu ka damacsan yahay berbera mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya waxaa shalay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ka degay wafdi ka socda dowladda maraykanka kuwaas oo kulamo la qaatay madaxda ugu sarraysa ee maamulka ka dhisan magaaladaas safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ninka lagu magacaabo rijaad hayti rayli oo u weheliyo taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom jenaraal brian kashman iyo xubno kale amerikaan ah ayaa shalay tegay magaalada hargeysa kuwaas oo kulamo la qaatay cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha cusub ee maamulka la baxay somalilan kulanka ay la qaateen ciro ka hor waxaay wafdigan amerikaanka ay la soo kulmeen muuse biixi oo ah hogaamiyihii hore ee maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wararka ayaa sheegaya in xubnahan amerikaanka ay u socdaan arrimo la xiriira qorshayaal madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump uu ka leeyahay dekadda magaalo xeebeedka ee berbera iyo sidii saldhig militari ugu yeelan lahaayeen halkaas sanadkii labada kun labaiy labaatankii ayaa warbixino lagu daabacay qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyo kuwo kaleba lagu sheegay in maraykanku uu aad ugu howlan yahay sidii uu saldhig militari kaga samaysan lahaa magaalo xeebeedka berbera xogo kale ayaa waxay tilmaamayaan in dowladaha reer galbeedka ay qorsheynayaan sidii saldhig ay kaga samaysan lahaayeen magaalada berbera uguna adeegsan lahaayeen dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen cabdiraxmaan ciro ayay wararku tibaaxayaan in saraakiisha amerikaanka ay u soo bandhigeen siyaasado cusub ee uu maraykanku doonayo inuu kula dhaqmo maamulkiisa maadaama labada dhinac waa maraykanka iyo maamulka la baxay somalilan ay ka dhaceen isbeddello xagga hoggaanka ah maraykanka ayaa saldhiggiisa u weyn ee soomaaliya waxa uu ku leeyahay xerada beridoogle oo ku taalla gobolka shabeellada hoose waxa uuna u adeegsadaa dagaalka uu kula jiro ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana weerar culus oo soddonkii bishii sebteembar ee sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggaasi lagu dilay in ka badan boqol labaatan xubnood oo isugu jira ameerikaan yahuudi oo qandaraasyaal ajaanib ah guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa